adeegan hadda ay meesha bixiso waa marka ingiriis lagu sheego waa hemodialysis waa in qofka dhiiggiisa la sufeeyo oo mashiinka uu sufeeyo si uu qabto shaqo lamida teekelidu qabanaysay isagoona gaaraynin shaqadii dee kelidu ay qabanayso sababto mashiinku waa wax ibni aadan sameeyey keliyuna rabbi baa sameeyey laakiin caburaadii iyo rafaadkii qofka haddaan loo dhaqangeli lahaabay ka hortegaysaa ayay ka fudaydinaysaa marka dhiigga bukaanka ayay sufeynaysaa ayuu mashiinku sufeynayaa si uu u helo roonaansho waa tahay dabcan waxaa tidhi doctor waaxda waa waaxda safaysa dhiigga islamarkaana dadka keliyaha ay fadhiistaan oo kale u adeeg bal maalinkii maxaad dhihi kartaa celcelis ahaan tirada dadka soo booqda bukaanada halkan wakti xaadirkan waxaan haysanaa noo shaqeynaya state machine awal hore toban bay ahaayeen labaa naga fadhiya marka celcelis ahaan waa sideed iyo toban labaatan iyo laba ayay isu dhexeeyeen waayo mashiinkiiba laba qof wax ka badan uma uma sufayn karo marka beerday badanka waxaan sameynaa sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan markaan ugu badanna markan shan labaatanka ano maadaama mashiinadu ay cidhili nagaga jiraan oo mashiinka nagu yar oo muxuu ahaay samayskoogiiba waxay noqotay caqabad sperbarti maadaaman loo helin oo qalabkan qalab technology cusub oo etoobiya ku yahay marka injineero garanaya ayaa yar oo cilad bixinaya marka sideeddaa noo shaqeynaysa shan labaatan bukaan baa beerday aan ugu samayn karnaa waa tahay doctor bal dhinaca kale adeega waaxda ay bixiso dabcan waxaan ognahay in qalabka mashiinada ee lagu sifeeyo markaasi dhiigga inuu yahay mid qaali ah bal markaas dadka ma lacag yaa laga qaadaa mise adeegan waa bilaash dhinac markaad ka fiiriso waa bilaash dhinac markaad ka fiirisana waa lacag dii aynu u nimaadno adeegan aan bixinayno marka loo barbar dhigo ee etoobiyada kore ama qoomiyadaha kore etoobiya lacagaha laga qaado shan kun baa laga qaadaa anaguna waxaan bukaankaan ka qaadnaa sideed boqol even xitaa ma dhana fifteen percent alaabta waxaan kusoo iibsanaa laba kun iyo sideed boqol se laakiin waxaan bukaanka ka qaadin oo sideed boqol oo ethoobiyan oo ber marka waxay dhan tahay maximum fifteen percent baan isaga ka qaadnaa eight five percent oo sideetan iyo shanta kale waxaan ka raadinaa xukuumadda hostaalka iyo maxay ahayd ay bulshada kale in kabis loo sameeyo doctor maxay yihiin cudurrada ugu badan ee markaasi keena in dadka keliyaha ay fadhiistaan waa su-aal fiican oo bulshadeenu in bal ay ku baraarugsanaadaan ay tahay badanka xanuunka keliyaha laba loo qeybayaa mid fudud oo qof ka bogsan karo oo shan jeer marka loo safeeyo dib uuna kugu soo noqonayn iyo mid culus oo inta cimrigiisa u dhiman keliyihiisu ayna bogsanayn weligiiba la dhaqayo ama kala bedel uu raadsanayo markaan u imaado tan commonka ah waxaa weeyaan noocan bukaanku uu keliyihiisu ay dhimanayaan waayo soomaalidu check up ma samayso xilliu bukaanku keliyihiisu ay dhintaan baa lagu keeni waxaana sabab u ah badanka dhiigkarka macaanka labadaas aad common u ah waxaa soo raaca difaaca jirka oo difaaca jirkaagoo loo baahna bacteriyadii waxyaalahan microbiology microorganismka la dhaho inuu kaa difaaco ayay kelidiibuu weeraraya difaacaagiibaa kelidii weerarayay waxaa kaloo soo raaca nimanka qofka konton jir markuu gaadhu rag yahay qanjidh kaadi mareenka ku yaala oo barara oon war loo haynin xilli uu qanjirkaasi dariiqii xidhay oo kelidii kaadidii dib intay ugu noqota ay fadhiisato waxyaalahaasa commona oo keena inay keliyihii fadhiistaan waxaa soo raaca dhagax dhagax labada dhinacba inta kaadamareynka dhagaxa fadhiisto cidna aadan jeega dhakhtar aadan tegin in badan aad ka calaacalaysay marka u dambaysa labadaadii keliba aysaa ku dhintaan waxyaalahaas waa waxyaalaha badanka commonka waa waxaa soo raacoon badnayn infection aan laga daweynin iyadana waa keenaa kuwa fudud markaan u nimaadnana badanka fuuqbax baa u keena ama dhiigbax ha noqdo ama shuban iyo matag ha noqdo ama leer qabsada ha noqdo ama gubasho qofku inuu gubto oo dee barni ku dhaca waxyaalahaas ama shil baabuur buu galay waxyaalahaas waxyaalaha commonkaa ee acuteka keenaya alshan nooca fudud ee laga gaari karo haddii si deg deg dhakhtar loo geeyo marka intaas waa waxyaalihii keenaya weyn waa taad umahadsan doctor cabdiruus dadka qaba xanuunada sida h i v aids oo kale iyo habitataska iyo dabcan adeegan ma helaan mashiinase gaar ah oo iyaga u shaqeeya ma jiraan adeegii oo nagu yar qofka markuu hepatitis b ama c ama h i v u qabo wuxuu u baahan yahay isolated room in lagu in lagu daweeyo in gooni la iskooga oodo qol gooniya lagu lagu daweeyo shaqaalo gooniya in loo sameeyo mashiinka qof kaloo caafimaad qaba inuuna ka dabagelin maadaama uu de adeegiiba uu yar yahay kuwii caadiga ahaaba weli aan aanaan gaadhin weli waaxda ama aanaan furin laakiin laba bilood kadib waxaan rabnaa inaan bal mashiinadaas hal ama laba aan siino oo bukaanada h i v ga iyo hepatitisada iyo hepatitis b iyo c qababa aan gooniska uga odnoon dawada u bilowna insha alla dhanka kale dadka idin yimaada ee bukaanada xanuunadan keliyaha xagay ka yimaadaan inta badan badanka deegaanka inay ka yimaadaan oo hadda labada gobole aadka ugu badan waa meelaha kuraynuhu ka jiro wardheer iyo waxa u badan qabridahar iyo waxa uu kusoo xiga goday waxaa kusoo xiga dhagax buur dee jijiga maadaama dadkii o dhan ba iskugu wada yimaadaan jijiga ugu badan balse sequenciga markaan fiirino jijiga waxaa kusoo xiga wardheer wardheer waxaa ku xiga qabridahar waxaa kusoo xiga goday waxaa ugu yar dhagax buur kuwa kale weli ma aanaan arag marka badanka jijiga markaan ka kaalayno afartaa gobol ee kaleya u badan meelahay ka imanayaan way jiraan dad yaw nagu yimaada ama somaliland ama soomaalida weyn laakiin kuwaasi waa kuwo informationka dhakhtarku uu soo siiyey aan ku qancin oo inta lagu hi kaliya xanuun baa ku haya dhakhtar labaad taladiisa raadinaya ayaa marka jijiga yimaadaan bay kooma gelayaan say warwareegesanayaan kuwaasoo kalena koomadaan ka saarnaa marka yar nala joogaan kadib halkoodii ayaan ku celinaa sababto adeegaan ugu yar ugu dambeyntii adoo mahadsan doctor idrus su-aashaan ku weydiinaya ugu dambeysa waxay tahay tirada mashiinada aad haysataan dabcan waa imisa mase awoodaan mashiinadaasi inay shaqooyinka caadiga ee markaasi arrimahan aad kaga shaqaynaysaan dadka keliya xanuunka qaba markaasi loo sifeynaya dhiigooda kuwa ku filan ma yihiin oo marka adeega aad bixisaan marka cilada ugu badan hadda qeyb waaxda dialysis kasta haysta waa xag engineer iyo mashiinka oo haddii aad keensato spare partigiisa aan weli aanan access accessible un ahayn oon la heli karin kuwan hadda aan hayno dadka marka loo fiiriyo already dadkaa ka badan